إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fiid wanaagsan ramadaan mubaarag dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah roob ay ku qababsadeen dadka iyo dunyada ayaa maanta ka da-ay degmada saakow iyo deegaanada ku xeeran xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu iscasilay iyagoona xusay inay fashilantay dowladdiisa wiil dhalinyaro ah muddo ku xirnaa xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay tacadiyo kala duwan oo qaarkood damiirka diidayo oo uu kala kulmay gudaha xabsiga haweenka ku nool degmada saakow ayaa bixiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka dagaalo u dhexeeyey maamulka kumeel gaarka ee gobolka tigreega iyo t b l f ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah xilli xiisada u dhexaysa etoobiya iyo eritrea ay cirka isku shareertay intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada igu door koroona ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaar garuub ah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo khamiisa taariikhda hijirada ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan laba iyo tobanka bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan roob ay ku qababsadeen dadka iyo dunyada ayaa maanta ka da-ay degmada saakow iyo deegaanada ku xiran haddaba roobka ka da-ay degmada saakow waxaa inooga waramaya cabdalle mukhtaar
waad mahadsan tahay walaalka maxamed sheikh iyadoo lagu guda jiro tobanka dhexe ee bisha barakaysan ee ramadaan oo ay dadka ku dhaqan degmada saakow ay dareemayeen kuleel aad u daran ayaa abaar saacaddu markii ay ahayd afarta ama tobanka galabnimo ee maanta waxaa degmada saakow ka da-ay roob ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ku dhaqan degmada saakow kuwaas oo maxamed maalmahanba dareemayey kuleel aad u daran oo ka jiray degmada dhanka kale maxamed masaajida ku yaala saakow ayaa aad looga baryayey allah subxaanahu watacaala si uu ummadda iyo xoolaha hareeyey kuleelka daran uu uga dulqaado sidoo kalena uu u siiyo roob barakaysan oo ay ku diirsadaan maxamedow waxaan alle ka baryaynaa in dadka muslimiinta ah meel waliba ay joogaan uu allah subxaanahu watacaala uu siiyo nicmooyinkiisa faraha badan oo uu ka mid yahay roobka iyadoo aan ognahay in lagu guda jiro xilliga jiilaalka oo ay dadku dareemayaan kuleel aad u daran
xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu iscasilo iyagoona xusay inay fashilantay dowladdiisa xildhibaanadan ayaa war-saxaafadeed wadajir ah ku sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay waddo olole ay dalka magaalooyinkiisa waaweyn kula wareegayso waxayna ka walaaceen weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya xildhibaanadu marba uma tacsiyeen ciidankii xasan sheekh ee isla shalay lagu laayay bulsho sheekh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegeen xasan sheekh in dowladdiisu ay gashay labaatan heshiis oo iswada burinaya dhanka kalena musuq maasuqu ka cadiyay waxay si gaara farta u fiiqeen ulboobka ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gunaanidkii war-saxaafadeedkoodu waxay ku baaqeen xasan sheekh inuu iscasilo waxaannu doonaynaa inaannu iftiiminno fashilka xukuumadda talada haysa ay dhex muquuranayso mudanayaal sida aad ka war haysaan argixisadu waxay u soo bahaysatay dalkeenna iyagoo doonaya inay isku fidiso deegaanno waaweyn waana khatar ku soo fool leh dalkeenna oo taabanaysa masiirka dalkeenna sidoo kale waxaannu doonaynaa inaannu tacsho ka dirno weerarkii bahalnimada lahaa magaalada beledweyn waxaa fadhiid noqday dhammaan xafiisyadii xukuumadda waxaa isku milmay saddexdii dhadhaar ee dowladnimada waxaa taladii dalka gebi ahaanba la wareegay madaxweynaha isaga ayaa ra-iisul wasaare ah isaga ayaa wasiir ah isaga ayaa agaasime ah isaga ayaa agaasime waaxeed ah dalkii wuxuu noqday isaga iyo keligiisa sidaa daraaddeed waxaannu doonaynaa maanta inaannu halkan ugu gudbinno talo ku socota madaxweynaha dalka mudane madaxweyne maanta halagasi soomaali uga tag oo iscasib inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasilay waxay kuu tahay guul siyaasadeed waxaad noqonaysaa hoggaamiyihii ugu horreeyey abid ee taariikhda qirta fashilkiisa madaxweyne noqo hoggaamiye suurtageliya waxaan suurtagal ahayn oo iskaga dega xilka wiil dhallinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiga godka jilecow ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay tacadiyo kala duwan oo qaarkuud damiirku diidayo oo uu kala kulmay gudaha xabsiga faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya cali aadan xasan cabdiraxmaan cismaan waa wiil dhalinyaro ah oo muddo ku xirnay xabsiga godka jilecow ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu hayo dad badan oo aanan waxba galabsanin xabsigan oo si weyn uga caanbaxay jirdilka iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ayaa ah meel lagu sarciyo maxaabiista aan isdifaaci karin cabdiraxmaan wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu ku jiray xabsiga wuxuuna xusay inuu halkaas ku waayey ganacsiga yara laguna xiray arrin uusan wax shaqo ah ku lahayn maxaabiista kale ee la xirxiray ayaa la kulmay cadaadis joogto ah iyagoo aanan la ogolayn xuquuqda asaasiga ah halka qoysaskoodana aysan helin wax war ah oo ku saabsan xaaladooda anigaa lee waday ani markaa lee waday meel oo lahaayo sheelal ahaayo kuleel badan aa laga gelay oo maantao dhammaan babis a iska dabawadaysid jilacow dhexdiisa ku tahay ani waxaa i waday kuwan oo boondheera waday ilaalada shacabka kuwa boondheer ilmo yaryariis a i wadeen sheeladaasaa nala geliyey kuleel dhilmaayo iyo ur iyo adi dhibaatay ahayd adii islamarkii oo ciqaabi ugu bilaabay istuuroy dhahay waa istuuray xabadkaa dhulka ii yaalay waa anigi marka waa ilin la iga socota ciqaabta yacni inaa garbaduub lee xiro in aniga lee haraantiyo yacni asigoo kawa buudbuud wata oo wejigii ka haraantinayo iyo adii marka dambena xitaa wuxuu sameeyey inuu saas ii xiray katiinad igula xiray yacni intana waa iga xiran tahay xirigaa iga yaalo intana xirig kaleeto wixii inta kaleeta feer iyo jug iyo inuu dhahayo meeshaan anaga dadka xitaa waa ku isticmaalnaa ninkaan sarwaalki inuu dhahay xabsiga godka julucu wuxuu astaan u yahay cadaalad darro iyo xadgudubyo ka dhan ah dulmanayaal badan ayaa ku xiran iyagoo aanan la ogeyn mustaqbalkooda halka kuwa horey ugu baxay ay ka sheekeeyeen tacdiyo argagax leh haweenka ku nool degmada saakow ayaa bixiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara maxamed mudey galcad wiilashii galay ayaan gacal wadaagnaye geesigii halyaygii markuu goobta hoora gaaray istishaadigo galay muxuu kaga gariirseeyey wadnahaago oo waa kuwii goobta waada yeela munaasabadan ayaa ahayd mid haweenka wax ka barta macaahidda iyo maraakiista degmada saako oo maanta wareejinayay agabyo ay uga talagaleen mujaahidiinta sufuufta hore waxaana munaasabada lagu casuumay culmowdiin ugaasyo iyo waxgarad kale haweenkii agabyada bixinayay ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta annagoo ka mida gabdhaha maraakiista saakow halkan waxaan walaalaheen hadiyo ugu wareejinanaa hadiyado hadiyadahaas waxaa ka mida konton iyo lix loor oo buskul ah afartan kartoon oo timir ah sawiiq waa cabitaan diyaarsan aan walaalaheen mujaahidiinta ugu talagalnay waxaa ka mida oomo lix loor oo oomo ah waxaa ka mida shaambo toban kartoon waxaa ka mida boqol iyo labo cimaamadood boqol iyo labo fanaanadood boqol iyo labo buumo caagadaha galaysan iyo koobabkoodii muraayadahooda waa shan boqol oo caag shan boqol oo caag intaas weeye walaalaheyna muslimiinta mujaahidiinta furimaha jooga ma insha allahu tan keliyana noqon mayso saasaan insha allah waa wadanaa xafladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah martisharaftii lagu casuumay isaga oo bogaadiyey agabka ay haweenka u diyaariyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu wuxuu ahaa ninkii nin duulaaya qabanqaabiya oo diyaariya asagoo duulay uu la mid yahay marka gabdhahaas furmahay ku jiraan allaha subxaana wa tacaala amarkaas waafajiyey waan u mahadinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay amsaashooda ilaahay uu noo badiyo malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne dhanka kalena ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey hadiyadaha kala duwan ee ay bixiyeen haweenka bacdama hadda alle waxaan u mahadinaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee degan walaayada jubbada dhexe khaasatan maxaafada saakow ee maanta ku wareejinayo mujaahidiinta walaalahooda jihaadka uga deeqay alaabo oo muhiim u ah jihaadka ilaah ayaa u mahadsan gabdhihii isxilqaamay ee intaas bixiyey waxaad u bixisay ilaahay dartiisa waxaana leeyahay ilaahay miisaankan aakhira idinku kabo waxaa marar badan sidan oo kale haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidanka jooga furumaha hore ee dagaalka
warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan dagaalo u dhexeeyey maamulka kumeel gaarka gobolka tigreega iyo t b l f ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah xilli xiisada u dhexeysa etoobiya iyo eritrea ay cirka isku shareertay warbixinta warkaan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi abaanduuliyihii hore ee ciidanka etoobiya gaashaanle dhexe sadkaan jebretensey oo qayb ka ahaa dagaalkii kol hore dhex maray dowladda eritereya iyo etoobiya haatanna ka mid ah hoggaanka tigreya ayaa sheegay in dagaalka eritereya iyo etoobiya yahay mid wakhti kasta dhici kara ninkan oo ahaa abaanduulaha ciidanka etoobiya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowda ilaa labada kun iyo kowdii ayaa sidoo kale qayb ka ahaa duulaankii etoobiya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kusoo qaaday soomaaliya gaar ahaan gobolka gedow kataju reda ayaa dhankiisa isaga oo arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi weerarkan waa qayb ka mid ah qorshe lagu doonayo in si sharci darro ah xukunka loogu dhiibo garab ka mid ah t b l f taasoo si toos ah uga hor imaanaysa rabitaanka shacabka tigrey iyo heshiiskii britoria wuxuu ugu baaqay dhinacyada saxiixay heshiiskii britoria inay si deg deg a uga falceliyaan xaaladda taagan inkastoo ay jiraan eedeymo sheegaya in saraakiisha militariga ee taageersan garabka dibreshan kuwaasoo sidoo kale lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen ganacsiga dahab ee sharcidarrada ah iyaga oo u maraya eritereya ay si qarsoodi ah ula kulmeen dowladda eritereya haddana saraakiishan ayaa beeniyey eedeymahaasi dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa weli ka hadlin xaaladda cakiran ee gobolka tigrey iyadoo siyaasiyiinta gobolku sheegayaan in abiy uuba qayb ka yahay horidda colaadahan dhanka kale warar lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in gobollo ka mid ah tigrey gaar ahaan bariga oo taageersan maamulka kumeel gaarka ah ay bartilmaameed u yihiin weerarka ugu dambeeya ee garabka t b l f ee debression waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daronista oo ay leedahay etoobiya dulhahaabayso xadka tigreyga iyo eritereya iyo deegaanada ku hareereysan gaar ahaan aagga salambesa geesta kale ciidamo aan tiradooda lacaymin ayaa lagu waramayaa inay ka baxsadeen xerada hawaash markay maqleen in loo wado dhinaca xadka eritereya iyadoo dhanka eritereya ay heegan ciidan iyo abaabul ballaaran sanooyinkii dambe ka jirtay haddana waxaa socda diyaargarow xoogan oo labada dhinac ah dhinaca galbeedka tigrey ee magaalada xumeera waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan waana halka ay eritereyaanku xoogga ku haystaan ayagoo kaashanaya xoogaga faano ee amxaarada deegaanka cafarta waxaa laga soo warinayaa in lagu arkay gawaari ay saaran yihiin taangiyo ilaa soddon ah oo kusii jeeda bure oo ku taalla xadka etoobiya iyo eritereya kuna toosan magaalada casab sida ay sheegayaan saraakiil aqoon u leh aaggaas haddii ra-iisul wasaare abiy axmed uu rabo inuu eritereya ka weeraro dhinaca bure ee deegaanka cafarta aysan abiy ka suurtoobin in eritereya uu weeraro oo ma hayo bay leeyihiin tabar iyo taagtoona laakiin meesha uu u socdo ay ku sheegeen inay tahay saylac iyo soomaaliya warkii dhegeystayaal fiidmadan idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa igaainta